suuqyada la kagadow khudaarta noocyada shargadaysan hayaa waliba lagu dareemahaye koronkoobko iyo qiimooyinlgadajar bilka hora taas oo ganacsatada gadaasa khudaarta iyo ka sheegeen inay sabab u yihiin roobabka ugu wadahaya dalka maadaama qayb ku mid inisdareeraga gobolada lakusheeno khudaarta iyo saameyn roobabka khudaarta kubahaasa dalka oo ku mid eh haansada maalinlaha elan isticmaalowya ee haansada lamijibaarka ee inkororti qiimasho lasiisada jari taas oo hadda shacabka hansho ee markaasaya ka adkaatay iniyo gadana dadka ganacsatada ee gadow khudaarta ayaa sheegahaya in laku yaaba inay khudaarta haansho ku mid eh laku waaya suuqyada haddii sidaase iyo kasii dareerana haanu kalena qiimoosho kor insii koho korana maadaama magaalada muqdisho xitaa iyo saameena roobabkii maalmo ka hor iyo kugu badana awalka hore horta baasha baradhadii bashasha way kala qaalisan yihiin awalka hore bashasha waxaa la gedi jiray nus doolar hadda waxay tagtay hal doolar laba doolar iyo bar barandhadan awalka hore hal doolar aan jirta haddana waxay maraysaa laba doolar iyo bar waxaana keenayo roobka wadaha ku jiro iyo xagaaga roobabka lagu jiro wuxuu bilowday labada kun labaatan saddex bisha waxay ahayd sagaalaad uu bilowday ilaa hadda lagu jiro waay waxaa keenay roobka roobkaa keenay meelihii lasoo marin lahaa dhan roobabaa maxaa la biidigeena noqotay gaari walba marku soo baxaa ma soo bixi kari u leeyahay micnaha roobaa socdo gaarigii uga jabaa qof walba saas uu leeyahay wallaahi aado horta waa sicir bararka bardhada horta waxaa waye rooroobaadka ay ku qarrisan tahay kiiladii waxaa waye awel hal doolar iyo bar aa la gedi jira hadda saddex doolar aa la gadaa basashan waxaa waaye hal hal doolar aa la gedi jira hadda laba iyo bar iyo saddex doolar aa la gadaa leenta sidoo kale waxaa waaye hal doolar labaatan shan barbarooni sidoo kale waxaa waaye waxa dhibaatadaas keenayo ma aha roobka laakiin waxaa waaye meelahay ku xayiran yihiin eeyaa baaraayo waxaa waaye rafaadka dhiiqada sidii waa marka wallaahi xilli roobaadka iyo xilliyadii hadda oo ay ku xayiran yihiin baabuurta oo safka ku wada jiraan eeyaha baaraayo wallaahi ayagana waxaa waaye cawaad cawaadkooda saa'id eh macaamiishana waxaa waaye awal wax raqiis ay arki jireen hadda waxyaalaha dhan qaali waaye bardhadii bashashi liintii barbaroonii kulli waa nusqaameen waa nusqaameen badanaa dhinacaani afgooye iyo dhinacaan iyo bakaaraha wallaahi waa la isdhihi karaa laakiin badeecadii way taallaa laakiin waxa qaaliyeynaya roobaadka iyo beerihii iyo iyo galagadoonka jidadka xiranka waay khudaarta lakagadowa suuqyada magaalada muqdisho yaa intiyo badan weliba markaasay lakusheenay gobolada shabeellaha hoose iyo haano ku mid shabeellaha dhexe taas oona sabab annagadaasa inay khudaarta gaalyowda maadaama goboladaasay roobab iyo ku dareerana